Alaabaha jiifka ah, si gaar ah kuwa casriga ah ee laga keeno wadamada uu Turkiga ka mid yahay, ayay si weyn u xiiseynayeen shacabka Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyay, balse si loo buuxiyo baahiyaha agabka guryaha, Maxamed Xasan Cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Tani Johar kana hawlgala goob laga hirgeliyay magaalada Johar isla markaana lagu sameeyo alaabaha loona shaqaaleeyo kuwa dibadda laga keeno oo kale, ayaa Radio Ssnai u sharaxaya sida bulshada ay ugu adeegaan iyo baahiyaha ku dhalisay in ay xaruntan ka hirgeliyaan magaalada Johar. Sidoo kalena waxa uu hoosta ka xariiqay inay jirto kaalin buuxda haatan inay ka qaadanayaan alaabaha loo doonan jiray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
mahadsantihiin waxaan ka shaqeeyaa alaabaha wareega waxaana ka shaqeeyaa magaalada jowhar shabeellaha dhexe waxaana ka shaqeeyaa sameynta alaabaha wareegana shaqadeynta iyo qurxinta wallaahi hodaniyo alaabaha sidii hore oo yacni marka hore waxaa laga samayn jiray alwaaxdoo kale ilaahay kuma darnaadee iyo kumasaatadan balaawidka la dhahaayo laakiin hadda waxa dhan waxay kusoo koobmatay kumasaata la dhahaayo laf oo la dhahaayo hadeertaan imaatay waxa dhan ayadaa laga sameeya m b f aa jiri jirtay ayadana way dhabar go-day laakiin laftaasa hadeertaan soo maxaa farqi u dhexeeya m b f t iyo waxyaabaha hadda isticmaashiin iyo xilligii hore wakhtigii alaabaha alwaaxda laga samayn jiray farqi maxaa u dhexeeya wallaahi farqi weynaa udhexeeya sababtoo ah alwaax alaabta hore alwaaxda laga sameynaya marka la sameeyo waa la moolaynaa waa la istuukeynaa muurleynaa la marinaa haddana waa la kaarteynaa ad howlo badan kadib iyo rinji laakiin midda hadeertaan aan samayna waxawaaye rinjigeeda original ayadoo uu saaran yahay dhowrna shaqadooda ay ku imaataa dhowr karle ku imaataa qof walba yacni kalarkoo rabo dalbado kalarkaanaan rabaa markoo dhoo saddexshii haddoo rabo iyo haddoo laba shii rabo waa lagu kala sameeyaa intaasoo kala duwan ilan tii hore waxawaaye juhdi badanaa la gelinaya haa way jirtaa in badan marmar yacni waynoo imaataa oo haween iyo maalin la shaqaynayo yacni sida nafareenka nafar iyo barka iyo armaajooyinkeeni iyo qalabka hoteelka loo baahan yahay mar lasoo dalbadaa sidaas ay tahay haween iyo maalinan u shaqaynaa maasha allah waayahay mashiinka isticmaashaan noo sharax oo alaabtaad ku jartaa maadaama markii hore gacanta la isticmaali jiray oo loo isticmaali jiray hadda maxaa isbedela wallaahi marka hore hortan yacni waxaa lagu jiri jiray miinshaarta gacanta laakiin hadda waxii oo dhan waaba fududaadeen waxaa imaatay qalab oo elektronic eh alaabtan hadda oo m b f ta koo markay soo bilaabanaysa waxaa lagu xiri jiray kashaweeto laakiin hadeertaan waxaa noola keenay taraabuno waxaana la keenay bistooladooyinkan oo maxaa la isbacda lagu taagayo adiga leesaa nala keenay waxyaabo badanaa kusoo kordhay hadda wallaahi marbasi waaye dad waxaa jira oo alaab dalab kuu keysanayo oo kuwa bakhaarka aanan ooli oo aala rabin sababtoo ah dadka markee yacni kuwa bakhaarka yaalo ay ku qanacsan yihiin kaashaa lagu siinaa laakiin haddaysan ku qanacsanin waxaa la dhaha dalab alaala dalabkaad ku qanacsan tahay la imaad waa lagu samaynaa waxaadoo nadiif ay qaada dalabkiisoo la imaana asoo qanacsan oo wixii niga dalbaday waa haystaa maasha allah dhahay haa nashqada way jiraan nashqada hadeertaan loogu badan yahay waxaa waaye ester jibiska waaye sababtoo ah koobiya ester waaye dadka hadda waxay u badan yihiin midaas waaye maya marba si waaye markay annaga ay noo imaadaan waa tusnaa kuwa annaga aan hayna hadday qancin waayaan ayagaa oo la imaado oo yacni aaladahan hadeertaan la isticmaalayo whatsappka iyo Alaabaha ugu badan ee dalkayaga Soomaaliya laga isticmaalo waxa ay ka soo galaan dalalka ganacsi wadaagga aynu nahay ee dalka Soomaaliya uu xiriirka kala dhexeeyo dhanka ganacsiga alaabaha balse si taal looga baaqdo dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa diiradda saaray in la helo goobo lagu ganacsado isla markaana lagu gado alaabaha dibadda dalka laga raadin jiray taa oo ku buuxinayaan kaalinta baahiyaadka dalka ee suuqaysiga caalamka